warbixin ay baahisay hay-ad caalami ah ayaa lagu sheegay in sanadkii lasoo dhaafay badaha soomaaliya laga xaalufiyey malaayiin kalluun ah iyadoo si gaar ah loo xusay nooc ka mid ah malaayga oo kasii dabargo'aya soomaaliya xaalufinta waxaa kaalinta koowaad kaga jira sida warbixinta ku xusan dowladda shiinaha iyadoo ay ku heliyaan kuwo kale oo caalamka ka yimid malaayga dhif iyo naadirka ka ah dunida ee loo yaqaan toonada islamarkaana caalamka qaaliga ka ah ayaa soomaaliya laga helaa waxayna warbixintu sheegaysaa inuu dabargo' ku socdo waxay sidoo kale warbixintu sheegtay in sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun iyo afar iyo labaatanka in wax ku dhow afar boqol milyan oo kalluun ah laga daadgureeyey dalka taasoo caqabad weyn ku ah bulshada ku dhaqan mandiqadan iyadoo si gaar ah saamayn ku yeelanaysa dadka u jilaaba doonta badda dowladda federaalka ayaa si joogtaha ugu celcelisa in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinkan balse odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa sheegaya in go'aanadeeda iyo hadallada ka soo yeera aysan dhaafsiisnayn afka baarkii mana jirto tallaabo ay qaaday ilaa iyo haatan si kastaba ha ahaatee wax soo saarka kalluunka soomaaliya oo si weyn loogu dhoofin jiray dunida gaar ahaan bariga dhexe iyo yurub ayaa iminka aan dhaafsanayn gudaha dalka iyadoo arrintaasi loo aanaynayo dowladda federaalk oo ruqsado kalluumaysiya oo ku kacaya balaayiin dollar kula jirta shirkado shisheeye gaar ahaan shiinaha kuwaas oo jillaabanaya kalluunka loo garan og yahay tuunaha